kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska siiyey abwaan gorgor cabdi
niyahow dee horta keligay weligayaan tashan jiraba anugu markaan yaraa keli socdun baan ahaa miyi baan ku koray ilaa qaangaarkaygii nolosheeda badnay miyi ba ahayd marka de miyigana waa taqaana laisma horraaca moogti laba qof isma raacaan
sidoo kale waxaan idii hayaa inu caawane ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa caweyska washington dhegaystayaal way noo soo socotaa xubinta alabuurka iyo heesaagood ku maqli doontaana qisooyinka qaar ka mid a heesaha abwaan gorgoruu curiyey ay ku qotomaan hase yeeshee marka hore aynu ku furina barnaamijkeenna caweyska washington heestan ay sida talantaaliga u qaadayaan labadoodaba eeba naxariista jannaa ka waraabiyey cumar xasan rooraaye iyo weliba khadra daahir cige
cayaartuna laba laysku dheeraershooy suuligantamaay ula dhebi lambudi dhexdum adag sideeday qurux loogu dhameeyey uladebilamuri dhexdum adag sideeday qurux loogu dhameeyey dhugmadiyo aqoontan arba ku dhameeyey dhugmadiyo aqoontan arba ku dhameeyey anoon dhimashada aan kula dhameeyey odayga gaadhsiiyey anoon dhimashada rabe aan kula dhameeyey dhambaal odayga gaadhsii
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirkaa codkooda inoogu soo gaarsiinayeen khadra daahir ciga iyo weliba cumar xasan ruuraaye islamarkaana barnaamijkeenna caweyska washington aynu hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad kusoo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee waraysigu magaalada muqdisho guryahayaga cabdicasiis berre oo kula yeeshay abwaan gorgor cabdi waraysigaas oo kaga warramayay nuxurka iyo weliba sida ay ku yimaadeen qaar ka mid a heesaha abwaanku uu dhowaan curiyey waxaynu dhegaystayaaalkasi aanba qaadi doonnaa halkii toddobaadkii hore waraysigu inoo taagnaa
wararka bulshada marka ay tabayso in loo sheegaa muhiim in laga warramo ama mar- ama markaa taagan Eh, ma la oran karaa abwaanka ama qofka hal abuurka ah dhallinyarada xilligaan nool siday u fakerayaan ayaa muhiima inuu u fakero si uu hal abuurkiisa u jaanqaado aada iyo aad niyahow horta waxaa jira inaad maanta o dhan hees samayso ama aad maanta o dhan gabay samayso waxaa ka muhiimsan inaad samayso laba tuduc oo dareenka bulshada ka waramaya ama waaqica ama la qaadan karo ama meel maraya marka haddaad hadda tusaale ahaan caawo o dhan samayso wax een, dee tusbax go-aya waxaa ka fiican afar mir oo kooban oo laakiin dee saamayn reebto la yirahdo waxaan yaa sameeyey hadhow la yirahdo kuwaas agala qurux badan aragtideeda iyo aragtida caadiga ama macquulkaaba labadaba taasaa aada iga fiican dareen noocee ku samaysay waxba layga jari maayo waxba laga jari maayo dood aragtaayo waxba laga jari maayo waa iska humbaag caadi oo malaawaala laakiin dee xanaaq xanaaqna wuu ka muuqdaa Een, dee maxay ka Eh, jawigaa ku jirta maalinta miya xanaaq ahaa ma adigaa wax kale la soo kulma ilaan in wax la sameeyo erayo waa in wax dareena kugu kugu jira ay jiraan mogta niyahow sida ay ku bilaabatay waa adiga arkayo waxay leedahay adduunyada intaan joogo si kastoon u jaba maalin cadow jaanis uga haysto uma beerjilaacayo dee waad aragtaa jab inaan jabayna meeshu ku jirtaa cadow inuu jaanis uga helana way ku jirtaa marka wax kale waan ka niraana cabdicasiis uu garan mayno adiga iyo jacaylka iyo maansada ee soomaalida ama suugaanta goormaad kulanteen dareen adig kaa warramaya oo jacayl ah oo ku taabtay inaad wax ka tiraahdo markii kuugu horreysa goormay waxay ahayd een, markii iigu horeyso wax nolo heeskii ugu horreeyay uguna dambeeya nolosheeda wax khuseeyaan ka sameeyey wuxuu ahaa hees liraa qalbiyada ka daadheesha uu qaado shaafici qarandoon oo soo baxay koo iyo labaatankiisaan qiyaasayo bishii sagaalaad tobankeedii heeskaas uu ahaa heeskii iigu horreeyey nolosheeda wax khuseeyaan ka sameeyo qalbiyada ka daadheesha la yidhahdaa kulley inaanta loo sameeyana garanaysa oo waa waa waa waa dareen eh, jacaylka miyuu guulaysta haddiiba qalbiyadii laleeyahay yaan lagu dheelin oo bini aadanka jirkiisa tan ugu wanaagsan ee qalbiga tahay jawaabtaas ma la qaatay mid guuleysanayo ilama kaniyo mana guuleysanay
waa gartay eh, shaafici qarandoon aan jecelahay bal inaan qeybo ka mid ah dhegaystayaasha maqashiiyo
dhantaalmaysa wadna adii lagu dhigay inaad dhayato weeyaane naftaarta dhantaalmaysa dhayaa laguma naafiyo naftaarta dhantaalmaysa dhayaa laguma naafiyo haddii aan ismaan dhaafno annaa kuma dhimanayo adna ima dhutinaysid balse kala dhaqaaqeenu farxad buu dhuminayaaye qalbiyada ka daadheesha qalbiyada ka daadheesha qalbiyada ka daadheesha qalbiyada ka daadheesha haddii aan ismaan dhaafno annaa kuma dhimanayo adna ima dhutinaysid Eh, waxaan imaanayaa heeska la yidhaahdo anaa keligay tashaday iyo nasteexa dayax bal waxaad iiga warantaa maxaad keligaa u tashatay niyahow dee horta keligay weligayaan tashan jiraba anugu markaan yaraa keli socdun baan ahaa miyi aan ku koray een, ilaa qaangaarkaygii nolosheyda badnay miyi ahayd marka de miyigana waa taqaana laisma horaaca moogti laba qof isma raacaan marka nin keligii socodun baan ahaa magaaladana sidaan kusoo galay iminkana keligii baan socdaaba keligaa weligaa socotaa anaa keligay tashada marka yaa lala hadlayay Eh, anaa keligii tashadaa waxaa la hameeyey sakriye kubciye waxaa tumay haatuf waxaa qaada nasteexadleh
yaad la hadlaysa marka qofkee dhegaystayaashu waxay leeyihin ninkan keligii jikaarka ku jiray eh, erayadan watee eh, barxoorkiisa iyo warafkiisa uu meelaha fogfog gaaraya xaggee dhagax tuuraya wallaahi cabdicasiis horta niyahow cid aan la hadlayo malahan waa sida saxda ah dee markaan reality ka hadalno wixiina wixiina dee qurux ma yeelanaya haddaad qisa malawaal u samayso cid aan la hadlayo wallahi horta ma garanayo waxay ka bilaabatay heeska sawir uu qaalid kaamil soo dhigay baa comment waxaan ugu soo qoray waan xasuustaa isagoo gafuurka taagay sawir soo dhigay waxaan comment ugu soo qoray kalsoonida igu jirtaan kaaruu jabinaynin oo kibirka aan qaba dartii afkaan kula taagaya intii waa ila macaatay kadib baan hees ka dhigay saasay kusoo hees ku noqotay dhamaystiran marka waa hees haddii aan dhagaystayaasha u sheegno iyo dadka nala socda ku bilaabatay comment in fanaana sawir uu soo dhigay aad ka bixisay waa la heli oo ku dareen garisay sawirkiina waa la heli karaa waqtigiina waa la heli karaa commentigiina waa la heli karaa dheedkii
haddaan jaba waan kabtaa cid walba kuma tiirsaniya ana keligay tashada ana keligay tashada markaan kufa waan kaca haddaan jaba waan kabtaa cid walba kuma tiirsaniya ana keligay tashada ana keligay tashada kalsoonida alla igu jirta kaaruhu mm, jabinaynino haddana qofka ii ka furan kaliya la baanu ahay haddana qofka ii ka furan ka furan kaliya la baanu ahay kalsoonida igu igu jirta kaaruhu jabi jabinaynino haddana qofka ii ka furan kaliya la baanu ahay haddana qofka ii ka furan ka furan kaliya la baanu ahay
waa gartay ee, waxaan rabaa ee, inta badan abwaanadu ama dadka halabuurka ah markay ereya sameeyaan oo ereyadii suuqa ay galaan oo ay dadkii ka filciliyaan waxay yidhaahdaan ee, waa qiso ee, la ii sheegay qof ha iiga sheekay ama waa qiso dhabahoo oo qof hebel aan ah, kala kulmay aad bay u yartahay inay yidhahdaan qisadan waa mid aniga i taabatay oo dareenkayga ka timido aniga ila xiriirtay bal waxaad iiga warantaa markaad dareen ama qiyaal mala awaal ah wax ka samaynayso iyo marka dareen adig ku taabanaya aad ka maansoonayso waxay kugu kala duwan yihiin walahi niho waxay kula duwayn wax badan een, markaad khiyaal wax ka samaynaysa dee waxba kaa maqaldana oo laakiin waxaan xasuustaa maalmihii adkaa ee jacaylku hayay berigkii qalbidii ka daadheesha aan sameynay waxaan xasuustaa xataa inaan heeska markii aan sikiriyo turki joogo u diray oon qoray oon inaan xataa beijkii labaad ta qoray laba beij markaan qoray laba beij oo kalena aan sameeyo oon hadda la qaadin oo layidhaahdo haddaad dhayal u moodayso jacaylkuna dhammaan maayo marka marka dee wallaahi saaxib way ka macaan badan tahay ka dareen fiican tahay markaad wax adiga qurseeya ka samaynaysa iyo wax mala awaalada tusaaleaan waxaan heesaha qarxay oo magaalada qabsadayba in dee in xaalada iyo haysatay mooyaane wax dareen ahoo gaara iimaysay sameyneyn laakiin taas taas aada igu weyneed een, wayna igala fiicneed weliba haddana igala fiicantaa kuwa kale oo oo kaaga dareen badan tahay bal ka sheekay hees adig ku taabanaysa ama ee, baxday oo oo saameyn ama dareen adig kugu leh oo dadka ay dhegaysanayaan aad aragto dareenkii miyay dib kuu xasuusisaa mase wax caadiya kula noqotaa Niyo, haa meeshii baa lay dhuftaa markaan maqlo meeshii baa lay- waxaa igu darneed dee isbuucii koowaad heesku anoon ogeyn oo jiifay soo baxday tiktok bay qabsatay hurdaan kasoo toosay waan arkay tiktokaan galay marka waxaa idigu in- in- sariirta inta- in door inaan wax kuda daawadaan jeclaa marka hurdada ka kaco Se- tiktokaan saa u eegay tiktokiiba qabiilo ka daadheesha markaasay markaasay igu darneyd markaas markaas wax la moodeen ee weli waxaasoo xiisaha oo qalbiyada ka daadheeshay ka mid tahay wax fariina ama jawaab celin oo kaaga yimid oo la yidhaah niyo dareenkaa waa qaatay qalbiyadiina waan waan waan ka joojinaya inaan ku dheelo ha ha ha hayo taasi way horta way shaqaysay heeskaasoo wixii aan u sameyn waa laga helay laakiin dee may sii waarin Een, iyaduna dee inkastoo ay hays ahayd waqtigeedii socotay haddana dee calafka iyo qoraalka muhiima saaxiib laakiin waa lagu soo laabtay laakiin lama sii waarin inaad suugaan samayso maxay kaaga dhigan tahay maxaad ku dareentaa niyahow sugaantan anoo yar baan ciyaara waan ciyaar gudi jiray habeenkii marka haddee meelahaasan dumarka iyo waxaas ka warorin jiray markii aan magaaladan soo galo xamarnaa oon iskuul dhigtana dee hablihii iskuulkan ka dhex bilaabay marba mid warqad uu qori jiray dee hadda markaan xoogaa yaro weynaadana waxaan bilaabayba inaan adigu muddo waan waday waa saa u malayn dhowr iyo toban sano waan wadaa baashan marka markaan iskuul bilaabay oon wixii jaamacadii wixii dhigtana aniga wixigi banaanka soo dhigay marka hore tana ciyaaraha iyo waxaasan la aadi jiray aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaal abwaan gorgor cabdi iyo weliba wariyahayaga cabdicasiise barrow guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo